بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين سورة المجادلة suuradda la yidhaahdo almujaadila daalka la hoos dhigo madaniyatun weeye aayadaheedu waa labaatan iyo laba aayadood waa suuradda konton iyo siddeedaad xagga suwarka tiradooda qisadaas gabadhaas mujaadiladaa ee doodaysay ama hadlaysay qisadeeday suuraddu ku bilaabanaysaa caddaynaysaa gabadha waxaa la dhihi jiray baa la yidhi khawlata binti haclaba zawjkeedii baa dihaaray sidii jaahiliga caadadoodu ahayd gabadha rasuulka u timid calayhi salaatu wasalaam iyadoo ka sheeganaysa zawjkeeda dulmiga uu dulmiyey gabadh waxay ahayd hantiilo ah oo hanti leh markay nebiga u timid bay tidhi ninkani akala maali maalkaygii waa cunay wa afnaa shabaabi dhallinyarnimadaydina wuu dhammeeyey wa nafartu lahu badni calooshayadana waa uga soo qubay wax allaal wixii ilmo ahaa ilmo badan baan u dhalay oo u daadshay xataa idaa kabirat sinni da'daydii markay weynaatay ilmihii joogsadeen bow daahara mini waa idihaar idihaarku waxa weeyaan ninkiibaa xaaskiisii wuxuu dhahayaa hooyadayoo kalaa igata waa arrin khatara ah markas ay hadasho nebigu wuxuu lahaa calayh isalaatu wasalaam kuuma arko ilaa inaad ka xaaraantinimowday mooyaane xaaraan ka noqoto iyana nebiga hadalka ku soo celinayso xoogaa la doodayso waxay lahayd ma dallaqani ninkaani ima furin walaakinahu dahara mini nebi alla waa idihaarae dalaaq ma soo qaadin ninkaani dee ilmihii haddaan anigu hayana ilmihii waa baahanayaan haddii isaga aan ugula tagana oo si aan ku kala tagnaan ilmihii waa dayacmayaan markii dambe bay waxay tidhi allaahuma innii ashkuu ilayk ilaa adaan kuu sheegtay markaasaa ilaahay ducadeedii ajiibay kurbadeedii fayday qad samica allahu baa lyii markaa qowla alatii tujaadiluka fii zawjiha watashtakii ila allah waka aayadahaasaa soo deg caaisha waxay tidhi allihii waxaa nasahan samcigiisu shay kasta u waasac noqday gabadha khawla bintu haclaba hadalkeeda waa maqlay qayb ka midana waa iga qarsoomaysa iyadoo ninkeeda ka dacwoonaysa markii dambena ay tihi allaahuma innii ashkuu ilayk bartii kamay dhaqaaqin ilaa jibriil la soo degay aayadahan ibnu maajah baa warinaya waalxaakim wasaxaaxahu wawafaqahu dahabiy gabadhan waxaa qabay iyadu waa khawla bintu haclaba aws binu saamit baa qabay saxaabigii cubaadat bnu saamit baa taqaanaa oo caan ah walaalkiis wey dee maalin buu xanaaqadoo markaasuu yidhi anti calaya ka dahri ummi deedna arrintiibuu qoomameey isagii baaba wuxuu yidhi waxaan u malaynayaa inaa iga xaaraan noqoto or waxaasa dhihin bay tihi ilaahay dalaaqa ma jeclee ee or nebiga u tago soo weydii kaasuu yidhi waa ka xishoonayaa inaa arrintaa weyddiiyo sayta ka wareegaanaa soo weydiinaye kaasuu yidhi hor soo weydii deedna nabiga u timid calayhi salaatu wasalaam waxay tihi ninkan waa carruurtayda aabbahood waa axabunnaasi ilaya dadkana waan ugu jecla hadalla noocaasay sheegto nebigu markaas wuxuu lahaa maa araaki ilaa qad xarumti calayhi inaad ka xaaraantinimowday maaha wax kaloo aan arrinta u arko ma jiro markaa marmar waxay dhehaysa laa taqul daalika yaa nabiyalah nebi allow ha dhihin xaaraan baa kala noqoteen arrintaas ha dhihin wallaahi maa dakara dalaaqa ninka aan furniin ma sheegin isku celceliyeen markaasay tihi allahuma innii ashku lyowm shiddata xaalii wa waxdati xaalkayga darnaantiis iyo kelinimadayda ilaahow baan kuu sheegtay iyo dhibta iga soo gaaraysa kala tagga innaga markaasaa la soo dejiye bartii iyada joogta baa la soo dejiye aayaadkan baa la soo dejiye marka gabadhaani dee gabadhaas ilaahay waxa weeyaan la aqbalay weeyaan sheegashadeedii iyo cabashadeedii waxaa kaloo gabadhaani ay caan ku ahayd gabadh aada qurxoon bay ahayd oo cibaado jecel oo noocaas ayay ahayd ilmaha yaryarna way haysad waxaa dhacday sayd cumar cumar binu khadaab radia allahu canhu baa soo maray markuu dowladda hayay gabadhan meelay joogto dameerkiisow saarnaa dad baa la socday markaasay fastawqafathu tawiilan muddo dheer bay taajisay oo la hadlaysay wayna wacdiday yaa cumar bay tidhi qad kunta tudcaa cumayran waagi hore cumar yarow waa lagu dhihi jiray inaan yar baadahay uma qiila laka markii dambe waxaa lagu yidhi cumar baa lagu baxshay magacaasaa la baxda markii dambena waxaa lagu baxshay amiiru اlmu'miniin faاtaqi اllaha yaa cumar waryaah war cumarow ilaahay ka cabso fainahu man ayqana almowta dhimasho qofkii yaqiiniya khaafa alfawta buu ka baqa waman ayqana alxisaaba khaafa alcadaab xisaab qofkii yaqiiniyana cadaab buu ka cabsadaa sayd cumar waa dhegaysanayey weliba waa u dheg raaricinayey waa dowladdii dhan ninkii hayey wey wa kuwaan madaxda aan ogolayn cidna wax ka dhegaystaan oo kale maaha waa qof dumaraa istaajisay oo weliba da'ah dadkii la socdaa yidhi yaa amiira almu'miniin ataqif lihadihi alcajuuz hada almaw hada alwuquuf adawiil istaagga intaa dheer leegay jaaniska intaa leega aad duqdan ku bixisay maxay ahayd wuxuu yidhi wallaahi hadday xabisto maalinta bilowgeeda ilaa qoraxdu ka dhacayso kama zuuleen buu yidhi ilaa inaan salaad tukanayo uga dhaqaaqa maahee inaanan ka dhaqaaqeen atadruuna man haadihi alcajuuz maad garanaysaan gabadhan weyn midda ay tahay hiya khawlatu bnu haclaba wey samica allaahu qowlaha ilaahay baa qowlkeedii maqlay min fowqi sabci samaawaat toddoba samo ka sare ayasmacu rabbulcaalamiina qowlahaa rabbulcaalamiin mayaa qowlkeeda maqlaya walaa yasmacuhu cumaru cumarna ma maqlaya mayaa see ku dhici kadha ilaahay baaba sidaa qur-aanka ugu caddeeyey qad samica allahu qowla alati yaa tujaadiluka fii zawja hadalladan marka dihaarka iyo waxaasna hadalla meesha ku jira loo baahan yahay oo xaaskiisi ninku inuu yidhaahdo hooyadayoo kalea iga tahay lama ogola si sahlan baa inta hadal u soo baxabaa hadhowti qofkii walbahaaraya oo wareerayaa wuxuu leeyahay saddex baan wax ku fura iyo hadalkaasaa iga dhacay wax maaragtay xalkooda adag yahay saddexdaasi waxaas xalba ma lehe waaba reerkaas waa kala tegay gabadhaani marka sidaas bay ahayd suuraddan marka suuraddan qur-aanka markii la kala baro barka labaad barka aakhirka ah suuraddaanu ka bilaabanaya waa barka aakhirka ah awal iyo aakhir nis iyo nis dee qur-aanka inuu noo gebagabo noo yahaan bahaynay haddii la dhaho hadduu kala bar maraya waxa weeye suuradaha markii la fiiriya tiradooda boqol iyo toban iyo afar soo maaha suuraddaani waa suuraddii konton iyo siddeedaad konton iyo toddobadii xaggaabaa noo soo dhammaatay konton iyo toddobadii kale suuraddaani ka bilaabanaya konton iyo konton soo boqol maaha toddobaiyo toddoban afar iyo toban boqol toban iyo afar niska labaad suwarkiisa halkii ka bilaabanaya waxaa kale oo suuraddan ay leedahay cushurka qur-aanka toban meeloodoo isleeg markii loo qaybsho soddon juso maaha cushurka ugu dambeeya na iyadoo ka bilaabanaya cushurku dee waa toban meelood meel soo maaha saddexda juz oo qur-aanku khatinkiisa ah suuraddaanuu ka bilaabanaya waxaa kaloo suuraddan cajaa'ibteeda ka mid ah aayad ma jidho suuraddan ka mida ilaa magaca ilaahay oo allaah ah ama mar buu ku jiraa ugu yaraan ama laba jeer ama saddex jeer aayad kasta ismuljalaalaha allaah waa ku jiraa mar laba saddex ilaa soddon iyo shan jeer baa lagu soo celceliyay allahdaas ay ku jidhaa suuradda haddaba hadalkeedu waa badan yahay aan gudagalno bismi illaahi araxmaan araxiim qaada xaqiiqee samic allaahu deeqaddu afcaasha unbay gashaa maadi hadday gasho taxqiiq ayay keentaa ka mida macaaniday keento mudaaricana taqliil baa ka mida qaada xaqiiqee samica allaahu ilaahay waa maqlay qowla alatii gabadhii qowlkeedi yaa tujaadiluka nebi allow kugula doodaysay fii zawjihaa fii sha'ni zawjihaa ninkeeda sha'nigiisa oo watashtakii ila allah ilaahayna u sheeganaysa walxaal allaahu ilaahayna yasmacu uu maqlayo taxaawurakumaa nebi allow adiga iyo iyada labadiinna isku celcelintiinnana ilaahay uu maqlaya amaba sinaaf ka dhigoo wallaahu ilaahayna yasmacu waa mid maqlaya taxaawurakumaa gabadha ammaan baabaa ku jidha inaan la dhihin iyada gaar loo sheegin taxaawurki iyo taxaawuraka ee waa laisku taniyey raacintaa nebiga saa loo raaciyey taniyada iyada waxaaba ugu jidhaba baa laleeyahay manqabo iyo ammaan wallaahu yasmacu taxaawurakumaa taniyadaasay ku jidhaa iyada in allaha ilaahayna samiicun wey ilaahay waa mid samiicah wallaahu yasmacu taxaawurakumaa in allaha ilaahayna samiicun basiir wey waa ilaahay waa samiic waana basiir ilaahay subxaana wa tacaala aladiina kuwa yudaahiruuna dihaartamaya minkum xaal idinka idinka mid yihiin min nisaa'ihim haween hawe dumarkooda kuwa ka dihaartamaya maa hunna maysan ahaanin dumarkaas ay qabaan ummahaatihim hooyooyinkood ma aha xaasaskaas ay ildhahayaan hooyooyin oo kalea naga tihiin hooyooyinkood maaha in ummahaatuhumaa ummahaatuhum hooyooyinkood maysan ahaanin ila allaa'i kuwii mooyaane waladna hum iyaga dhalay hooyooyinkood waa kuwii iyaga dhalay ee calooshooda ka soo baxeen kuwaas baa hooyooyinkood ah ee kuwaani hooyooyinkood ma ah in la isku shabahaana maaha wainahum walxaal inahum kuwaani raggaani la yaquuluuna ay ku qowlahayaan ama wainahum iyagu la yaquuluuna waxay ku qowlayaan munkaran bay ku qowlayaan munkar bay ku qowlayaan oo min alqowli mid la inkiro oo min alqowli ah iyo wazuuran zuur bay ku qowlayaan ben bay ku qowlayaan zuur iyo buhtaan bay ku qowlayaan kalaam bay ku qowlayaan la inkiro xaqiiqada ka fog sharciguna inkirayo markaas arrintaani sharciga kuma fiicno caqliga kuma fiicno xisiga kuma fiicno inuu ninku yidhaahdo hadalka noocaas oo kale ah wa ina allaha ilaahayna la cafowun weeye kafuurun wey ilaahay waa mid cafi badan waana mid dhaafid badan ilaahi subxaana wa tacaala waxaa la leeyahay dihaarka xumidiisa waxaa tusinaya afar arrimood oo meesha lagu sheegay kow marka iyagu hooyooyinkoodoo kale ka dhigeen waxaa la yidhi maa hunna ummahaati oo ninkaa horta waa lagu beeniyey warkiis marka labaad munkaran baa lagu qowl baa lagu baa lagu magacaabay baan leeyahy marka saddexaadna zuuran baa lagu magacaabay marka afraadna wa in allaha la cafuwun kafuurun baa la yidhi meesha haddaan wax dhicin dee cafintan iyo dhaafidaan mayaa imaan lahayd dembi baa dhacay waaladiina kuwa yudaahiruuna dihaaraya ka dihaartamaya min nisaa'ihim xaasaskoodii uma dabadeedna yacuuduuna noqonaya limaa kii qaaluu ay dhaheen dihaarka markuu saa qofka uga soo baxo afkiisa hadduusan horay uusan gabadha ka firinoo anti daaliqun uusan ka dhihin waa noqda qofkaas uma yacuuduunoo gala qolada inta dihaarka sameeyey noqonaya oo haddeer waa iyagii lahaa hooyo oo kale aan naga tahay hooyooyinkoodoo kale eh aan arrintii ka dhammaynayn inta qoomamoodaan jeclaanaya xaasaskooda inay haystaan fataxriiru raqabatin facalayhim dushooda waxaa taxriiru raqabatin raqaba iyo addoon xoraynteed min qabli an yatamaassaa ay istaabtaan horteed addoon ama addoon ayay xoraynayaan raggaas ninka saaba iyadoo aysan xaaskiisii isku dhowaan oo istaaban jimaac uusan dhicin waa kinaaya la isticmaalayaa hadallada afka macnaha laga ilaashanayo wey min qabli an yatamaasaada ay istaabtaan horteed un baa la dhahaya oo kafaaradii waa in la horbixiyo daalikum kii naas baana tuucaduuna laydinku wacdinayaa bihi isagaba daalikum waa kee xukunka ilaahay ee ka hadlayay qofkii dahaar la yimaada baa tuucaduuna bihi kaga qabaroo laydinku wacdinayaa muuminiintaa la raba inay ku waansamaan si aad dahaarka iskaga daysaan wallaahu ilaahayna bimaa tacmaluuna waxaa cadma falaysaan khabiir ilaahay weeye caalim buu ku yihi bidawaahiri اlumuur wa bawaadiniha umuuraha iyo arrimaha korkooda iyo hoostooda ilaahay waa ku caalim waa idinka abaalmarinayaa wey ee sharciga xuduuddiisa ilaaliyi faman lam yejid qofkaan helin addoontii la xoreynayay fa siyaamu shahrayni fa calayhi dushiisa waxaa siyaamu shahrayni laba bilood soomidood labadaasoo mutataabicayni israacraacaya oo xiriir ah min qabli an yatamaassaa ay labadii isqabay istaabtaan horteed iyagoo aan is arag reernimo isku arag labadaa bilood hal maalin hadday dhex gasho waa lasoo bilaabaya laba bilood oo xiriiraa la rabaa iyagoo ama soddon ha ku dhammaadaan ama sagaaliyo labaatan ha ku dhammaadaan bishii dhexdeeda la bilaabana waxay noqonaysaa tan kale in la buuxiyo faman lama yastadic qofkaan awoodin soonkii ma karo waa da ama waa xanuunsan yahy fa idcaamu sittiina lixdan quudintood miskiina lixdan miskiin quudintood baa dushiisa ah fa calayhi idcaamu sittiina miskiinan min miskiin lixdan miskiin buu quudinaya daalika arrinkaas la caddeeyey axkaamta dihaarka ah waa litu'minuu inaad rumaysaan oo sadaqadaa bixiya laydin yidhi waxa weeyaan waa kafaaradaa bixiye waa litu'minuu inaad rumaysaan billaahi ilaahay iyo wa rasuulihi rasuulkiisa watilka taasina xuduudullaahi ilaahay xuduudiisii wey awaamirtii ilaahay wey xuduudiisii wey soodintii iyo seerihii la jireeyey wey awaamirta ilaahay taa weeyaan ee ha dhaafinina ha tallaabinnina walilkaafiriina kuwa gaaladana waxaa u ahaaday cadaabun cadaabkaasoo aliimun ilahay wuxuu leeyahay xanuun badan ama mu'lim oo xanuujinay in aladiina kuwa yuxaadduuna allah ilaahay subxaanahu wa tacaala khilaafaya la soodintamaya ilaahay xuduud iyo soodin sooma samay waxaa macnaha markii laynoo tilmaamay kuwa xuduudda ilaahay ilaalinaya waxaa laynoo sheegayaa kuwa aan ilaalinaynin in aladiina kuwa yuxaadduuna allaha ilaahay khilaafaya iyo wa rasuulahu rasuulkiisa ee la collaytamaya ee khilaafaya ee soodintii iyo xuduuddii tallaabaya kubituu kuwa waa la duleey ama waa la hoojiyey ama waa la ihaaneeyey kamaa sidii kubita aladiina kuwii loo duleeyey loona ihaaneeyey min qablihim iyaga ka horreeyey walxaal qad anzalnaa aan soo dejinnay baa ilaahay leeyahay aayaatin aayaad aayaadkaasoo bayinaatin waa adexaadoo cadcad waqad anzalnaa aayaatin bayinaat walilkaafiriina kuwa kaafiriintaana waxaa u ahaaday cadaabun cadaab baa u ahaaday cadaabkaasoo muhiinun baa ilaahay yidhi cadaabkaasoo muhiin ah bimacnaa waa cadaab daranoo yuhiinuhum ihaanaynaya wey cizigooda kaxaynaya baabi'inaya wey aayaddu waxay kusoo degtaa la yidhi gaaladii makaad yowma alaxzaab markay damceen inay isku bahaystaan nebiga calayhi salaatu wasalaam baa la soo dejiyey waa la duleeyey baa la marka nebigana waa la qaboojinaya waa loo tasliyeynaya calayhi salaatu wasalaam oo nebiga muuminiinta waxaa loogu bishaaraynayay kuwaan isi soo bahaysanaya in la dulayn doono la hoojin doono la kala cayrin doono markaa ha ka baqinin ahay yowma yabcahuhum اllaahu jamiica wadkur ka sheekee yowma maalin yabcahuhum اllaahu ilaahay subxaanahu wa tacaalaa uu iyaga soo saarayo jamiican xalayhi mujrimiinta dhammaantood lasoo xashrinayo bannaan baa la keenaya fa yunabbi'uhum ilaahay waa u warramin iyaga bimaa kiiba uga warramin caamilo ay soo camalfale adduunka markay joogeen ijraam faldembiyeed dhibaato cisyaan waxay la yimaadeen baa la horkeenayaa looga warramayo waxaa dembi iyo balaaye iyo soconaya faldembiyeed dadka samaynaya markaasaa fa yunabbi'uhum bimaa camiluu halkaa dadku inay u fakeraan oo halkaa aysan xumaan la tegin taasaa laga rabaa adduunkan waxa weeye waa maalmo qofkii madaxnimo ku haysta iyo qofkii ciidamo ku haysta iyo qofkii wax kale ku haysta waa maalmo kooban weeye halkaasaa aan laga tegayn marka oo loo noqonaya axsaahu allaahu ilaahayna waa koobay wax allaale waxay soo camalfale wanasuuhu iyana way halmaameen waxa weeyaan ilaahay baa koobay oo xafiday oo warqadihii acmaasha looga qoray baa lagu ilaashay wanasuuhu iyana waa halmaameen ilaa wax islahayn xisaabna ma jiro is-abaalmarinna ma jiro wallaahu ilaahayna calaa kulli shayin shay dhammaantii ilaahay shahiidun weeye muطalicun mid daalacanaya ilaahay weeye wanaadirun ilaahay mid eegaya weeye laa yaqiibu canhu shay-un ilaahay shayna ka ciili maayo walaa yakfaa calayhi shay-un shayna ilaahay ka qarsoomi maayo meeshaas qofku hadduu is leeyahay hal qof amaa laguu qabsadaa dembigiis aa waxyeeshay yaa oo sida xaqiiqadeedu ay tahay dhab u rumaysan yahay ama garan karo ama dareemi karo dulmi oo dhan waa ka fogaan laha waa iska ilaalin laha fa yunabbi'uhum ilaahay baa iyaga u warramaya bimaa camiluu haa qofkaa la dhahaya waxaa ma samays waxaa ma dish waxaa ma qarbud waxaa ma baabi'is waxaasaa mau gasha fa yunabbi'uhum bimaa camiluu oo xaggee wixii laga helayaa ay sameeyeen marmar baa qofku waxa xumaanta uu samaynayo qarsoodi iyo meelu isleeyahay waa cidlo iyo si aan la garanayn iyo balaayo uu sameeyaa axsaahu allaahu baa la yidhi ilaahay ayaa koobay wax allaale waxay sameeyeen xataa dadka dembiyada sameeya waxaa laga yaabaa intay dembi sameeyeen haddii la dhaho inteebaa wax dishay ama inteebaa wax xadday inuusan kala garan karin ilaa muddo dhan buu ku shaqaysanay oo howlaha ku jira maba tirin karaba marka ilaahay baa laakiin koobay axsaahu llaahu wanasuuhu iyana waa iska halmaameen iyagiina waaba iska halmaameen wallaahu ilaahayna calaa kulli shayin shay dhammaanti shahiidun ilaahay weeyaan subxaanahu wa tacaala darsigeennu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab